الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بأرجيسة والتي رقم هاتفها 524030 وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين sidaynu ka ballan qaadnay darsigeenii xalay caawa insha allahu tacaala waxaynu isku dayi doonaa qofka muslimka ay salaada sida uu tukanayo inaynu kelimaad markaasi ka nidhaahno salaadu walaalayaal waa cibaado ka kooban hadallo iyo ficillo ku bilaabanta allahu akbar kuna dhammaata assalaamu calaykum waraxmat ullah iyadoo le markaa shuruud gaar ah waxaynu garanaa haddaynu nahay dad muslimiina salaadu inay tahay mid waajiba sida ilaahay subxaana wa tacaala uhi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin xunafaa wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa wadalika diin lqayima ilahay wuxuu tilmaamayaa in la faray ibn aadamka inay ilaahay subxaana watacaala kelidii caabudaan cibaadada ay u badhaxtiraan iyagoo ka leexanaya diimaha baatilka oo dhan una leexanaya diinta xaqa xaggeeda ay ogaan salaada zakadana bixiyaan diinta toosani inay sidaa tahay buu tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay islaamku inuu ku dhisan yahay shan rukni oo rukunka koowaad uu yahay shahaadateynka ka labaadna uu yahay salaada salaaddu waxay leedahay fa fadli aada iyo aada u weyn mansilada islaamka dhexdiisa ay ku leedahayna waa mansilo sarraysa ilaahay subxaana wa tacaala salaada wuxuu ku xidhay falaax oo ah liibaanta oo ah wixii aada jeclayd inaad hesho wixii aada ka baqanaysana ee aada karahaysana inaad ka badbaado qaala tacaala قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى rabbi wuxuu leeyahay waxaa liibaanay qofka naftiisa tahira ee iimaankiisa kor u qaada magaca rabbigii xusa tukadana waxaa ilaahay uu ka warramay salaadu inay tahay mid le laba faa'iido faa'iidada koowaad oo ah inay xumaanta oo dhan kaa reebayso haddaad u tukato sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tukaday faa'iidada labaadna waa inay tahay xus ilaahay subxaana wa tacaala xuska ilaahay ee salaada ku jira ayaa ka weyn reebista markaa xumaanta ay reebayso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ihi ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llahi akbar salaadu waxay reebtaa xumaan oo dhan iyo munkar oo dhan xuska ilaahay ee salaada ku jira ayaana arrintaa kasii weyn islaamku salaada aada buu utixgeliyay arrinkaana waa ku xeel dheeraaday wuxuu faray dadku salaada inay ilaaliyaan marka ay safar yihiin iyo marka ay yihiin kuwo baradoodii jooga inay salaada ilaaliyaan markay amni iyo nabadgelyo haystaan iyo marka cabsi iyo baqa uu jiro xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waqumuu lilahi qaanitiin waxaa allah subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaaliya salaada oo dhan iyo salaada dhexe oo salaada casar si gaara ayaa iyada in la ilaaliyo ilaahay uu faray dadka ilaahayna isu taaga idinkoo khushuucsan fa in khiftum fa rijaala aw rukbaana haddaad baqanaysaan salaada ha ka tegina oo haddaad si kale u tukan kari waydaan idinkoo lugaynaya iyo idinkoo dawaabtiina fuushan tukada baa rabbi subxaana wa tacaala u leeyahy fa idaa amintum fadkuru llaha kamaa callamakum maa lam takunuu taclamuun markaad nabadgelyo heshaane baqaha iyo cabsidaasi aada dhaaftaan markaana ilaahay xuskiisa iyo salaadii hadaynina ee ilaahay subxaana wa tacaala xusa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay inay ceebaysan yihiin oo ay dhaleecaysan yihiin ciqaab iyo cadaab daranina uu sugaayo kuwa salaada markaasi iska daayey amaba se salaada tukanaya hase ahaatee salaadoodii dayacayoo dhammaystirahayn قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
waxaa rabbi uu ka soo warramay dadkii mu'miniinta ah ee wanaagsanaa ambiyadii iyo duriyaddoodii iyo sida salaada ay u xifdin jireen waxaa ka dambeeyey buu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala kuwo markaasi xumaan la soo weydaartay oo salaadii dayacay wixii naftu ay jeclaydna raacay kuwaasi wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxay la kulmi doonaan xaqiiqa ahaan halaag bay la kulmi doonaan hayan bay la kulmi oo culimada qaarkood ay yidhaahdeen waa waadi iyo tog ku yaalla jahanamo dhexdeeda wuxuu ilaahay yidhi fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa hoog iyo halaag uu sugnaaday kuwa tukanaya hase ahaatee salaadoodii sidii ay ahayd aan u tukanahayn oo sideedii aan uga soo baxahayn salaaddu walaalayaal waa waxa ugu horeeya qofka laga xisaabinayo marka la eego waajibaadka iyo xuquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay marka laga yimaado tawxiidka iyo islaamnimada muslimiinta waxa u horeeya la weydiinaya waa salaada hadday salaadu u hagaagta acmaasha kale inay hagaagayso ka warramay rasuulku haddii salaadu ay ka xumaatana acmaasha kalena inay ka xumaanayso salaada innaga ayaa dan ku qabnay iyadu dan inaguma qabto dunuubteenna ayaa lagu dhaafaya qaala calayhi salaatu wasalaam alaa adullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhataayaa wayarfacu bihi darajaat qaaluu balaa yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuulku isagoo la hadlaya saxaabadiisa war ma idin tusiyaa wax ilaahay dunuubta uu idinkaga dhaafo idinkaga maydho ilaahay darajaadkiinana kor ugu qaado saxaabadu waxay idhahan ha rasuulka ilah maxaanu ku diidaynaa qaala calayhi salaatu wasalaam isbaaqu lwuduui fi cala almakaarih ونqل الأقdاm إlى المasاجid وانتidاr الصلاaةi baعda الصلاة waxaa dembigiina lagu dhaafaya darajadiinana kor loogu qaadaya inaad waysada dhamaystirtaan waktiga ay naftu karaahiyeysanaysay qabo iyo wax lamid ay jiraan waxaa dembigiina lagu dhaafaya darajadiina kor loogu qaadaya inaad masaajida u lugaysaan si salaada aad usoo gudataan waxaa darajadiina kor loogu qaadayaa dembigiina lagu dhaafaya inaad salaad salaad ku sugtaan oo halkii salaadaad ku tukatay inaad fadhiisataan ilaa ta kale idin soo gaadhayso rasuulkeenu tusaale cajiiba ayuu bixiyey wuxuu tilmaamay isagoo saxaabiyda su-aal weydiiyey war waxaad ka warantaan haddii midkiin albaabkiisa webi uu marayo maalintiiba shan jeer uu ku maydhanayo uskagiisa iyo wasakdiisa miyay wax ka hadhayaan saxaabadu waxay idhahdeen maya wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaha shantaa fadalika mathalu salawaati alkhams salaadaha shanta ayaa sidaa ka dhigan yamxu allahu bihi alkhataaya rawahu albukhaari wa muslim sidaa webigaasi aada shan jeer maalintii ku maydhatay wasaq oo dhan uu kaaga maydhayo ayaa salaadaha shanta ahina dembi iyo xumaan oo dhan ay kaaga maydhayaan waa fadli cadiima oo aan markaa la dayici karin salaadoo laga tagaa waa foolxumo weyn waana kufri iyo gaalnimo qaala calayhi salaatu wasalaam ina bayna alrajuli wa bayna ashirk waalkufri tarku salaa ninka iyo kufriga gaalnimadii iyo shirkiga waxa udhexeeya waa salaada ka tegisteedii mar haddii salaadii uu ka tegey kufri iyo shirki ayaa u doortay salaadu waa ballankii ummadda uu kaga tegay rasuulku waxaanu tilmaamay haddii ay dayacaan oo ay ka tagaan inay kufrinayaan alcahd aladi baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafara buu yihi calayhi salaatu wasalaam ballanta naga dhaxaysa aniga iyo ummadaydu waa salaada ka ka taga salaadaase dayacaha waa mid gaalooba buu yihi faqad kafar kufri ayuu ku tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaadu walaalayaal waxay waajib ku tahay qof kastoo muslima oo qaan gaadhay oo aan mid caaqilo o aan waalayn kana madhan waxyaabihii salaada diidayey waxyaabaha salaada diidaa waa dhiigagii dumarka damulxayd iyo damu nifaas hadduu yahay qofku qof yaroon qaan gaadhin salaadu waajib kuma aha hadduu yahay waxa weeyaan mid waalan oo miyirkiisa ilaahay ka qaadayna salaadi waajib kuma aha hadduu tukadana ka ansixi mayso kaa waalani hase ahaatee carruurta yaryar iyadoo salaadu aanay waajib ku ahayn waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku waajibiyey dadka carruurta dhalay carruurtu toddoba jir markay gaadhaan salaada inay faraan toban jir maalinta ay gaadhaanna ka tegid salaada carruurtu ay ka tegayaan in lagu karbaasho lagu garaaco qaala calayhi asalaatu wasalaam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sab sabca siniin aw sabci siniin carruurtiina salaada fara iyaga oo toddoba jir ah wadribuuhum calayha wahum ab- wahum abnaau cashra siniin kuna garaaca salaada iyagoo toban jir ah wafariquu baynahum fi lmadaajic meelaha markaa ay jiibsanayaan ay seexanayaanna ku kala kaxeeya oo hablaha iyo inamada markaa firaashka u kala duwa abu daawuud iyo kayrkiiba xadiidka waa wariy waa xadiid saxiix ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo nicmadiisa waxaa ka mid a iyadoo salaadaha fadligaasi uu u yeelay inuu haddana ilaahay subxaana wa tacaala kuwo kooban u ka dhigay oo wax mashaqaa iyo wax culaysa haba yaraatee aanay lahayn habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatankaa saacadood shan salaadood ayuunbaa qofka waxa weeyaan waajib ku ah fii kulli yawmin wa leyla habeen iyo maalin kaste haddaba walaalayaal salaadu maadaama ay mansiladaa leedahay fadligaa weynna ay leedahay salaadu waxa ay fadligaa iyo wanaaggaa yeelanaysaa marka loo tukado sidii u tukaday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saaad ii aragteen anigoo u tukanaya inagu maynaan arag laakiin sidii u tukaday rasuulku caleyhi salaatu wasalaam baa laynoo soo wariyey oo kutubtii xadiidka inoogu qoran oo ina hareero taalla sidaa awgeed qofka muslimkaa waxa waajib ku ah inuu salaada barto waa fardu cayn waa waajib isaga si gooniya u saaran oo cid kale haddii ay la timaado aan ka dhac ahayn ee waa arrin isagii laga rabo manaha qofka muslimkaa inuu iska kibriyo salaada barashadeeda u yidhaahdo sidii berigii hore aan bowsaday ayuun baan anigu isaga tukanaya ninkii salaadiisa xumeeyey markuu rasuulku uhi salli fa innaka lam tusalli waar tuka salaad maa tukane oo sidii la rabay ee waajibka ahayd umaa tukan wuxuu ihi waladii bacataka bilxaqi laa uxsinu hayraha facallimnii ilaaha xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartaye midaan taa ahayn garan maayo ibar buu yidhi tawaaducaasi ayaa loo baahan yahi iyo qofku inuu xaqa sidaa ugu hogaansamo xaqiiqada naftiisana inuu garto markaa oo aanu xaaladiisa dhabtaa qofku aanu ka boodin indhahan aanu ka lalin haddaba si ay salaadu u ansaxdo una noqoto mid ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalayo waxaa lagama maarmaana marka horeba in qofka muslimka ay shuruuddeeda u dhammaystiro shardigana waxaynu uga jeednaa arrimaha haddii la waayo iyadoo la karo qofku uu la iman waayo salaadiisa ay tahay mid aan laga aqbalahayn oon ansax ahayn shuruudda waxaa ka mid a dukhuulu waqti salaa salaada waktigeedu inuu soo galo qaala tacaala
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahy salaadu waa faral waktiyaysan oo ilaahay mu'miniinta uu ku waajibiyey salaada qofka waktigeeda oon soo gelin tukada salaadu ka ansixi mayso ilaa inuu yahay mooyaane qof loo baneeyey laba salaadood inuu jamciyo oo uu kulmiyo sida qofkii musaafirka ahaa qofka salaada waktigeedii oo baxay tukada isagoon wax cudurdaara haysan oo sharciya cudurdaarka sharciga ahina waa inay hurdo ku dhaaftay ama ila way ku dhaaftay qofka caynkaasiyana salaadaa laga aqbali maayo waktigeedii si uula kaca markaasi uu uga saaray waktiyada salaada in la barta iyaduna waa muhim salaada duhur waktigeedu waxa uu ka bilaabmayaa qoraxdu samada markaa beerkeeda iyo bartankeeda xagga dhicitaanka markay uga iilato waxaa waktigeedu uu joogaa ilaa shay kaste harhkiisu uu leegaanayo marka laga reebo harhkii qoraxdu markaa isagoo oo jooga ay suushay waxaa sunno wanaagsan salaada duhur in wakti hore la tukado kaana nabiyu calayhi isalaatu wasalaam yusalli duhra idaa daxadat ishamsu salaada duhur wuxuu tukan jiray marka ay qoraxdu sidaasun ay samada beerkeeda uga leexato xagga galbeed waxaa sunno ah haddii markaa kulayl darani uu jiro in salaada waktiga loo qaboojiyo dib loo dhigo oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii markaa kulayl darani uu jiro faabriduu bisalaa fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam kulaylka darani waa neefsigii jahaname buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada casar waktigeedu wuxuu ka bilaabmayaa shay kasta harhkiisu markuu leekaado waxaana waktigeedu uu soconayaa ilaa inta qoraxdu ay soo jeedo se haatee waxaa sunnaa in goor hore la tukado waqad kaana nabiyuna calayhi الsalaatu wasalaam yusalli alcasra waashamsu xayatun murtafica waxaa salaada casar u tukan jiray iyadoo qoraxdu ay nooshahay iftiinkeedi iyo kuleelkeedii ay leedahay oo weliba ay sarrayso ma haboono qofka muslimka ah inuu dib u dhigo salaada casar ilaa qoraxdu ay casuus yeelanayso arrinka noocaasiya in laga caado dhigtaana waa ficilka munaafiqiinta si uu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam tilka salaatu lmunaafiq buu uhi rasuulku salaada qoraxda dhicitaankeeda un laga ilaalinaya waa salaadii munaafiqa waa sugaya ilaa qoraxdu ay liiqa dhigayso markaasuu tukanayaa afar ragcadood oo uu kaga qub iyo qabsiinaayo laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliila ilaahayna in yar mooyaane in badan dhexeeda aanu ku xusahayn macnaa afka inuu ka yidhaahdo waa laga yaabaa dikri hase ahaatee qalbigiisu ma soo jeedo salaada casar si gaara in loo ilaaliyo ayaa nusuustu ay tilmaantay xaafiduu cala asalawaati wasalaati lwustaa baa la yidhi salaadaha ilaaliya saa haddana weliba salaada casar la yidhi si gaara usii ilaaliya waxaana rasuulku uu tilmaamay qofka salaada casar ay dhaafto inuu yahay ama uu ka dhigan yahay mid waayey ehelkiisii dadkiisii iyo xoolihiisii oo dhan macnaa inay taasi u dhaami lahayd man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu buri rasuulku qofka salaada casar ka taga camalkiisi waa buray waa khatar marka dad badan baa qaad ay ku dhaafaysaa ama waxyaabo shaqo lagu magacaabaya ay ku dhaafaysaa khayr mala shaqo iyo camal markaa salaada ku dhaafinaysa dad baa laga yaaba waxa weeyaan inay ku dhaafto sheeko iyo macno darro salaada maqrib waktigeedu wuxuu ka bilaabmayaa marka qoraxdu ay dhacdee godka ay gasho waktigeeduna waa joogaa intay joo intuu joogo casaankii qoraxdu ay ka tagtay waxaana sunnaa in goor hore la tukado wuxuu uhi nebi maxamed laa tazaalu ummatii bikhayrin aw cala alfitra ma lam yuakhiru lmaqriba xataa tashtabika annujuum ummadaydu khayr iyo wanaag kama suulayso inta aanay salaada maqrib dib u dhigin ilaa xidiguhu samada ay isqabanayaan salaada cishaay waktigeedu wuxuu ka bilaabmayaa casaankaa qoraxdu ay ka tagtay ay ka dhacday markuu baaba'o madowgii bimacnaa habeenka uu soo galo waxaa waktigeedu uu soconaya ilaa habeenka kala barhkiisa in dib loo dhigo ayaa sunnaa haddii aanay culays iyo mashaqo dadka ku keenahayn salaada cishaayo horteed in la seexdo iyo dabadeed in la sheekeeyaaba waa makruuh ilaa inay maslaxo iyo wanaag arrinkaa keensada mooyaane suu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada subax waktigeedu wuxuu ka bilaabmayaa waaga dhabtaa oo waaga markaasi gudban marka uu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka soo baxaysana waktigeedu waa joogaa goorra in la tukado ayaa sunnaa oo markaa kalas iyo madow lagu tukado qur-aanka lagu tukanayana la dheereeyo lixdan aayadood ilaa boqol inta ka dhaxaysa ayuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ku akrin jiray qofka salaada ragcad ka soo gaadho waktigeedii oo ragcad markuu tukado waktiga uu baxay salaada waa soo gaadhay qofkaasi ragcadaha kale markaa inuu raaciyo u dhammaystiro ayaa dushiisa ah shardiga labada salaadu ay leedahay waa tahaaro qofku inuu daahir yahay oo inuu daahir ka yahay xadadkii weynaa oo ah wixii meedhashada waajibinaya inuu janaabo daahir ka yahay in gabadhi markaa xayd iyo nifaas midna aanay lahayn waa inuu daahir ka yahay qofku min alxadathi alasqar wayse jab waa inaanu ku sugnayn oo wayse qabo wuxuu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam laa tuqbalu salaatu bigayri tahuur salaad lama aqbalayo tahaaro la-aan iyadoo tahaaradii la karo waysadu markaa waa shardi ka mida shuruudda salaada qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati faغsiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn salaada marka aad u kacaysaan buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala ee aad doonaysaan inaad tukataan maydha wajiyadiina iyo gacmihiina ilaa suxullada madaxiinana masaxa lugahana maydha ilaa kuraamaha waxaynu waxoogay ka tilmaamaynaa sifada iyo qaabka ay leedahay waysada dhamayska tiran haddaad doonto inaad weysaysato marka u horeysaba niyada la kaalay manaa qalbigaagu arrinka noocaasiya waa inuu markaa go-aansado niyadana meesheedu waa qalbiga in lagu dhawaaqo oo niyadii carabka laga yidhaahdaana maaha sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam qalbiga ayuunbaad ka niyeysanaysaa niyadaa dabadeedna waxaad odhanaysaa bismi illaah waa sunna inaad bismi illaah tidhaahdaa inaad niyeysataana waa rukni ka mid a arkaantii waysada oo waysa niyo la-aan ansixi mayso kadib waxaad maydhaysaa labadaada gacmood intooda hore ugu yaraan hal mar inaad labada gacmood intooda hore maydhaa waa sunne maaha waajib haddaanad hurdo ka soo kicin haddaad se hurdo ka soo kacday inaad maydho ayaa waajiba labadaa gacmood markaad maydho biyo ayaad ku qaadaysaa gacantaada midig afka ayaad qayb kaga tegaysaa qaybta kalena sanka ayaad markaa gelinaysaa qaybta afka aad kaga tagtay waad ku luqluqanaysaa oo bimacnaa biyihiibaad afka ku wareejinaysa qaybtaa sanka aad gelisayna kor baad u jiidaysa dabeetana gacanta bidix ayaad waxa weeyaan biyihii sanka aad gelisay aad ku soo celinaysaa adoo fiif odhanaya istinfaar baa la yidhahdaa soo celinta biyahaas luqluqashada iyo sandaarsigaasi waa waajib iyaguna waayo afku wuxuu ka mid yahay wejigii la yidhi maydha in lagu xeel dheeraado ayaa sunno ah haddaanu qofku soomanayn sida rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay afka iyo sanku xubin qura ayay xisaabsan yihiin oo laba biyood u kala qaadi may sida biyo qura oo hal hal mar aad qaaday ayuunbaad qaybna afka kaga tegaysaa qaybna sanka markaasi aada raacinaysaa intaa kadib wejigaaga ayaad maydhaysaa wejiguna marka ballar ahaan la eego waa inta labada dhagood udhaxaysa dharar iyo taag ahaan marka la eegana timaha madaxu halkay ku joogaan ilaa lafta garhka intaasi ayaa markaa wejigiiya intaa waa inaad maydho haddaad garh leedahay oo garhkaagu yahay mid khafiif oo iska fudud waa inaad maydho haddii kalena takhliil baad ku samayn macnaa farahaago qoyan oo biyale ayuunbaad garhkiisaa u dhex gelgelin doonta intaa kadib waxa aad maydhaysaa labadaada gacmood adoo ka bilaabaya cidiya maydhitaankaas waxaa markaa aada gaadhsiinaysaa ilaa suxulka suxulku waxa uu ku jiraa inta la maydhaayo ta midig ayaad horraysiinaysaa ta bidixna waad ku xigsiinaysaa faraha markaa gacmaha ku yaalla dhexdooda faraha kale ayaad gelinaysaa si dhexdoodoo ingegan aanad uga tegin saas ayaa rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi markaad gacmahaaga sidaa u maydho waxaad masaxaysaa madaxaaga madaxa isaga hal mar unbaa la masaxaa sida loo masaxayaana waxay tahay labada gacmoodba madaxa waa lagu masaxaya foodaad ka bilaabaysaa labada gacmood madaxaad dul marinaysaa ilaa aad qadaadka geyso qadaadka markaad geysaad soo celinaysaa foodii baad ku soo celinaysaa sidaasuu u masaxay nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam haddii madaxa markaa uu shay kugu xidhan yahay sida cimaamad iyo wax lamid a ama gabadha khimaar iyo masar uu ugu xidhan yahay waxaa u banaan in intaa yara fooda inta qofku uu masaxo inta kalena cimaamada uu ku dhamaystiro haddii cimaamaddu madaxa ay ku wada xidhan tahay ama khimaarkuna inuu cimaamadda ama khimaarka un qofku masaxo ayaa ka gudaysa labada dhagoodna madaxa ayay ka mid yihiin biyo cusub loo qaadi maayo biyihii ka hadhay markaa madaxa ama qoyaankii ka hadhay masixitaanka madaxa ayuunbaa lagu masaxaya sida loo masaxayaana waxay tahay labada farood ee aynu u naqaano murdisada ayaa labada dhagood gudahooda la gelinaya lagu masaxaya suulka labada suulla waxaa lagu masaxaya labada dhagood dushooda sidaa markaan idin tusaaleynaya loo masaxaya intaa kadib qofku waxaa waajiba inuu maadho labadiisa lugood ilaa labada kuraamood uu ka gaadhsiinayo labada kuraamood inta la maydhayay ku jiraan faraha markaa lugaha faryaradiisa inuu dhex geliyo markaa si aanu meel qallalan ugaga tegin ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay lugaha maydhitaankoodana ha la yska ilaaliyo rasuulku wuxuu uhi waylu lilacqaabi min annaar waxaa hoog naar ahi uu u sugnaaday dad kale markaa cirbaha iyo gomadaha aan biyaha la gaadhsiinahay ee lagu sifsifayo iyadoo meeleecad yihiin oo ay qallalan yihiin markaa laga tegaayo haddii aad gashan tahay sharabaado ama aad kuf gashan tahay ama kaba buudhaba aad gashan tahay inaanad waxba bixine kabaha iyo sharabaadada iyo kufkaa dushooda aada masaxdo macnaa gacantaadii oo qoyan oo biyala dusha sa aad uga mariso ayaa kuu bannaan waxaase shardi u ah inaad gashatay marka hore adigoo weyse qaba waktina waa uu leeyahay arrinkaasi oo haddaad tahay qof baradiisii joogo oo aan socdaal ahayn habeen iyo maalin baa lagu ogol yahay habeen iyo maalin marka aad masaxdo waa inaad markaa bixisood caadi u weysaysato haddaad doonayso ku celi marka haddaad musaafir iyo qof socdaala tahayna saddex maalmood iyo habeenadooda ayaa lagu ogol yahay sidaasi ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waysada sida aynu tilmaanay baa loo tartiibinaya oo la ysugu xigsiinaya muwaalaatna waa la samaynayaa oo bimacnaa waysada in la kala gooyo oo bimacnaa la kala fogeeyo maaha biyahana waxaa loo baahan yahay qofku inuu dhaqaaleeyo oo u marxiyo waxaa kuu bannaan xubnaha aynu tilmaanay inaad mid walba hal mar maydho inaad laba maydho inaad saddex maydho ugu yaraan waajibku waa hal mar ugu badnaanina waa saddex wey markaad waysadaada dhamaysato waxaad tidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabdullaahi warasuul waxaan ka mara kacaya allah xaq lagu caabuda inaanu jirin ilaahay mooyaane isagoo kelidiiya cid wax la wadaagtaan aani jirin iyo inuu yahay muxamed addoonkii ilaahay rasuulkiisiina qofka sidaa yidhaahda waxaa loo furaa buri nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam albaabada jannada ee sideedda ah ka uu doonana waa ka galaa waysada dabeeye laba ragcadood tukato oonad nafta ugu sheekaynay qalbiga xagga ilaaha aad u jeedisa ayaa sunno ah haddaad sidaa samaysana in dembigaaga la dhaafi uu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waysada maxaa jabiya waysada waxaa jabiya waxaa ka soo baxa labada wado labada marin oo ah kaadidii iyo saxaradii iyo riixdii neeftii xagga dambe ka imanaysa dee xagga hore ay ka timaadday inaanay wayse jabinahayn waa inagii markaa soo qaadanay waxaa jebinaya madidii almadiyu waa biyaha yimaado marka jimaac lagu fikiro ama mulaacabo iyo ciyaar la sameeyo manidiiba markaa jebinaysa iyo wixii meedhashada waajibinaya o dhan waxaa jebinaya qofku inuu caqligiisii uu waayo hadduu qofku tusaalayn isagoo wayse qabay uu waasho oo haddana uu miirsado waysahaasi way jabto waayo intu waa la wax dhacay war kama hayo amaba uu miyir doorsoomo ama ha suuxo ama ha la suuxiyo ama tusaale ahaan sarcibaha ku dhaco jimba ha galo qofka haddii qofkii iqmaa iyo miyir doorsoon uu ku dhaco waa inuu markaa waysadii soo celiyo leanno arrimahaas iyaga ayaa ka xeel dheer hurdada waxaa waysada jabinaaya hilibka geeloo la cuno hilibka geelana waxaynu uga jeednaa ajzaau libil kulliha qaybaha geel uu ka kooban yahay oo dhan hataa haddaad haragiisa cunto waysadii waa jabaysa tawaba min luxuumi libil buuhi nebi maxamed ka weysaysa hilibka geela caanihiisuse markaa wayse ma jabiyaan caanaha qofka caba inuu luqluqdo ayuunbaa sunno ah hurdo noocaasi hadday kugu dhacdo waysadii waa kaa jabaysa haddii si aada laamadoodo oo aad ka maqlayso aad ka warhayso waxyaabaha hareeraha ka dhacaya hurdada caynkaasi ama laamadoodku ma jabiyo waysada waxyaaba waxaa jira markaa dadku ay u maleeyaan inay waysada jabinayaan oo waysada aan jabinahayn xubinta taranka qofku hadduu taabto oo aanay waxba ka soo bixin wayse ka jabi mayso hase ahaatee inuu weysaysto ayaa sunno ah gabadh haddii qofku uu taabto oo aanay waxba ka soo bixinna wayse ka jabi mayso haddii qofka dhiig uu ka soo baxo uu istoobo amaba dee uu dhaawacmo arrinkaasi waysadii ka jabin maayo ma tag waa ma ha yaraado ama ha badnaado waysada ma jabiyo dabadii haddaad weysaysatana waa fiican tahay adigoo wayse qabay haddaad ka shakido miyay jabtay mise may jabin shakigaasina wayse jabin maayo ee asalku waa inaad wayse qabtid haddaad weysaysato timihii aada iska xiirto ama ciddiyihii aada iska jarto ama khufkii ama sharabaadadii aada masaxday ama cumaamadii aada bixiso taasina markaa wayse jebin mayso waxaa kaleynu baraarujinaynaa waxyaaba waxaa jira aan waxba ka dhibahayn qofka waysadiisa qofku intaa uu weysaysanayo haddii waysada dhexeeda uu ku hadlo hadal mubaaxa waysadiisu waxba noqon mayso haddii qofku waxa weeyaan uu ka shakiyo inta jeera uu maydhay xubnihii inta yar inuu maydhay buu ka soo qaadaya waayo inta yar buu hubaaday inta badanna waa ka shakisanya saddex baad maydhay mise laba ayuu ka shakiyay inuu laba maydhay buu hubaa ta saddexaad buu ka shakisanya inuu laba maydhay buu ka soo qaadaya wax ducaa lama sheegin oo waysada dhexdeeda la akrinayo iyo qur-aan toona marka horeysa la bilaabayo bismi illah in la odhanayo marka la dhameeyana ducadaynu tilmaanay iyo kuwo kaleba in la akrinayo unbuu tilmaamay rasuulku laakiin labadaa inta ka dhaxaysa wax la akrinayo muu sheegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeyaan qofka jidhkiisa uu marsan yahay wax diidaya inay biyuhu gaadhaan sida tusaaleahaan waxyaabaha dumarku ay cidiyaha marsadaan adri maxaa la dhaha magacooda xamuurad waxaasoo kale haddii qofka ay marsan yihiin oo diidaya macnaa inay biyihii gaadhaan jidhkiisii wayse ka ansixi mayso haddiise qofka waxa marsani uu yahay midabuun midab sida xidnaha oo kale oo wax jurmi lahoo markaa biyihii iyo jidhkii kala dhex gelaya aanu ahayn waxaasi waysada waxba yeeli maayo inaad cid kale waysada u kaalmaysataa dhib ma laha oo aad tidhaahdo igu shushub oo intuu qof isula kaa isula kaa dul taago uu kugu kugu shushubo adna aad xubnihii maydho inaad xubnihii waysada aada maro ku masaxdo kadib markaad maydhay iyaduna dhib ma laha haddii gabadhu ay tahay mid dhabar furan leh ama qofku yahay qof salasulbow leh kaaduu marka ay ka socoto ama salasulriix leh oo neeftu aanay istaagahaynba oo aanay uba kaadinahayn intii waktigii bimacnaa faralka ahayd gudihiisa ay soo noqnoqonayso waxa uu samaynayaa markaa qofku salaad kasta inuu weysaysto ayaa waajiba marka uu weysaysto kadibna haddii ay wax ka soo baxaan waxba kasoo qaadin waa iska tukanay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha intaa kadib qofku waa inuu cawradiisa asturo oo uu ku asturo dhar dhar xalaala oo daahira ilahay wuxu uhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid waliba dharku waa inuu aado midaad ilahay isugu qurxinayso ilma nebi aadana quruxdiina qaata cawradiinana astura cinda kuli masjid ay cinda kuli salaa salaad kasta agteeda gabadhu dhammaanteed waa cawro wejiga iyo labada kaf mooyaane ninkana xundhurtiisa iyo jilibkiisa inta ka dhaxaysa ayaa cawro ah qofka maradiis waa inay daahir tahay meesha uu ku tukanayo waa inay daahir tahay jidhkiisuna waa inuu daahiri waa inuu iska ilaaliyo inuu ku tukado meelaha la mamnuucay sida xabaalaha dhexdooda ama xabaalaha xaggooda inuu tukado iyo meelaha markaa geelu uu fadhiisto waxaa qofka intaa kadib waajib ku ah inuu qiblada xaggeeda ujeesto waa shardi ka mid shuruudii salaada qibladana waxaa looga jeedaa kacbada hadduu arkayo waa inuu iyada lafteeda qaabilo haddaanu arkahayna waa inuu jihada ay ka xigto inuu ujeesto qaala tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra ilahay wuxuu leey waxaanu aragnaa nebi maxamedow inaad wejigaaga xagga samada markaa adoo ujeediyey aada gadgadinayso adoo bimacnaa sugaya in qibladii hore oo baytulmaqdisa lagaa bedelo qibla aad raalli ka tahay baanu kuu jeedine masjid ulxaraam oo halkan looga jeedo kacbada xaggeeda ujeeso waxaa markaa qofka qibla ujeesadku uu ka dhacayaa haddii baqa darani uu jiro fa in khiftum farijaalan aw rukbaana buu ilahay yidhi haddii aada baqataan oo cadow aad ka baqataan ama cadowgaasi dad ha noqdo ama bahal ha noqdo ama wax kalaba ha noqdo sidaa daadki iyo dabkii oo kale idinkoo ordaaya iyo idinkoo wax fuushanba waad tukan karta marka istiqbaalu lqibla qofka xaaladda waa ka dhacaya hadduu yahay qof musaafira oo raaxiladii uu fuushanaa dusheeda salaad sunnaa ku tukanayana qibla ujeesadki waa ka dhacaya qiblada qofku markuu ujeesto salaadii faralka ahayd waxaa looga baahan yahay inuu istaago waayo ilaahay wuxuu yidhi waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay isu taaga idinkoo khushuucsan hadduu kari waayo istaaga waa inuu fadhiga ku tukado hadduu fadhiga kari waayo jiifka inuu ku tukadaa loo baneeyey oo markaa uu ishaaro markaa qofku uu istaago waxaa loo baahanya inuu hortiisa dhigo waxa la dhaha sutra oo bimacnaa shay leeg dhudhun oo kale muaakharat raxli kooraha xaggiisa dambe wax leeg waa inu ishor dhigo ama qof markaa xaggiisa uu tukado ama tiir ama gidaar ama hortiisa uu ku taago waran ama ul arrinka noocaasi shaydaankii salaada ka jari lahaa inuu ka celinayo ayuu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam cid kastoo isku dayda isaga iyo sutradiisa inay kala dhex maraanna waa inuu iska celiyo ciddii sutrada xagga sha ka martana shaqo iskuma laha salaadiisana arrintaasi waxba yeeli mayso intaa kadib qofku waxa uu samaynayaa inuu salaadii niyoodo halka salaada laga niyoodaana waa qalbiga sharcina maaha in niyadii lagu dhawaaqo usalli fard iyo wax lamida la idhaahda nebi maxamedna alayhi salaatu wasalaam ma samayn niyadaa kadib wuxuu la imanayaa takbiirat lixraam oo ah takbiirta lagu xidho salaada wuxuu odhanayaa allahu akbar labada gacmood kor buu u qaadaya waxaa u bannaan inuu israaciyo gacmaha kor uqaadistooda iyo takbiirta inuu takbiirta horraysiiyo gacmaha kor uqaadistooda uu dambaysiiyo inuu gacmaha horraysiiyo oo takbiirta uu dambaysiiyo gacmaha markaa isagoo markaa farihiisa fidiyey oo sa aan u laabin oo aan aadna isugu dhajin aadna aan u kala kaxayn ayaa xagga qiblada u jeedinaya waxa uu la simayaa markaa dhabarkooda labada garab ama labada dhagood dacalkooda iyo iyo furuucdooda intaa kadib labadiisa gacmood gacanta markaasi midig ayuu sarraysiinayaa gacanta bidixna waa hoosaysiinayaa waxaanu dul dhigayaa laabtiisa labada gacmood sa laysu duldhigayna rasuulku alayhi salatu salaam wuxuu tilmaamay gacanta midig markaa kafkeeda maanaa baabacadeedaas in la dhigaayo gacanta bidix baabacadeeda xaggeeda sare iyo halkaa kala goyska iyo dhudhunka isaa markaa loo duldhigaayo in gacanta markaa midig hore loo mariyo ilaa suxulka la gaadhsiiyo saa suxulka loo qabsadaa kuma sugna sunada rasuulka alayhi salaatu wasalaam salaadiisana ka mid maaha waa inuu eego qofku meesha sujuudda oo uu iska ilaaliyo indhaha inuu kor u qaado ama inuu midig eego ama bidix eego kaana calayhi salaatu wasalaam yanhaa can iltifaatin kailtifaati sacla daymood daymoodka dacwadoo kalea ayuu diidi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda haddii wax xaajahay aanay keensan intaa kadib wuxuu akrinayaa qofku ducada ducaa listiftaax la salaada lagu furfurto ducooyin badan baa rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam marba tii u fududaata ayuu akrinaya allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmagrib allahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa athawbu alabyadu min addanas allahuma اغsil lii min khataayaaya bilmaa'i wاthalji wاlbarad taasi ayaa kamid a wuxuu odhan karaa allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kasiira wa subxaana allahi hurdo noocaasi hadday kugu dhacdo waysadii waa kaa jabaysa haddii si aada laamadoodo oo aada iska maqlayso aad ka warayso waxyaabaha hareeraha ka dhacaya hurdada caynkaasi ama laamadoodku ma jabiyo waysada waxyaaba waxaa jira markaa dadku ay u maleeyayaan inay waysada jabinayaan oo waysada aan jabinahayn xubinta taranka qofku hadduu taabto o aanay waxba ka soo bixin wayse ka jabi mayso hase ahaatee inuu weysaysto ayaa sunno ah gabadh haddii qofku uu taabto oo aanay waxba ka soo bixinna wayse ka jabi mayso haddii qofka dhiig uu ka soo baxo uu istoobo amaba dee uu dhaawacmo arrinkaasi waysadii ka jabin maayo matag waa ma ha yaraado ama ha badnaado waysada ma jabiyo dabadii haddaad weysaysatana waa fiican tahay adigoo wayse qabay haddaad ka shakido miyay jabtay mise may jabin shakigaasina wayse jabin maayo asalku waa inaad wayse qabtid haddaad weysaysato timihii aada iska xiirto ama cidiyihii aada iska jarto ama khufkii ama sharabaadadii aada masaxday ama cumaamadii aada bixiso taasina markaa wayse jabin mayso waxaa kale aynu baraarujinaynaa waxyaaba waxaa jira aan waxba ka dhibahayn qofka waysadiisa qofku intaa uu weysaysanayo haddii wayse dhexeeda uu ku hadlo hadal mubaaxa waysadiisa waxba noqon mayso haddii qofku waxa weeyaan uu ka shakiyo inta jeera uu maydhay xubnihii inta yar inuu maydhay buu ka soo qaadaya waayo inta yar buu hubaaday inta badanna waa ka shakisanya saddex baad maydhay mise laba ayuu ka shakiyey inuu laba maydhay buu hubaato saddexaad buu ka shakisanya inuu laba maydhay buu ka soo qaadaya wax ducaa lama sheegin oo waysada dhexdeeda la akrinayo iyo qur-aan toona marka horeysa la bilaabayo bismi illah in la odhanayo marka la dhameeyana ducadaynu tilmaanay iyo kuwo kaleba in la akrinayo inbuu tilmaamay rasuulku laakiin labadaa inta ka dhaxaysa wax la akrinayo muu sheegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeyaan qofka jirhkiisa uu marsan yahay wax diidaya inay biyuhu gaadhaan sida tusaalehaan waxyaabaha dumarku ay cidiyaha marsadaan adri maxaa la dhaha magacooda xamuurad waxaasoo kale haddii qofka ay marsan yihiin oo diidaya macnaa inay biyihii gaadhaan jirhkiisii wayse ka ansixi mayso haddiise qofka waxa marsani uu yahay midabun midab sida xinaha oo kale oo wax jurmi lahoo markaa biyihii iyo jirhkii kala dhex gelaya aanu ahayn waxaasi waysada waxba yeeli maayo inaad cid kale waysada u kaalmaysataa dhib ma laha oo aad tidhaahdo igu shushub oo intuu qof isula kaa isula kaa dul taago uu kugu kugu shushubo adna aad xubnihii maydho inaad xubnihii waysada aada maro ku masaxdo kadib markaad maydhay iyaduna dhib ma laha haddii gabadhu ay tahay mid dhabar furan leh ama qofku yahay qof salasulbow leh kaaduu marka ay ka socoto ama salasulriix leh oo neeftu aanay istaagahaynba oo aanay uba kaadinahayn intii waktigii bimacnaa faralka ahayd gudihiisa ay soo noqnoqonayso waxa uu samaynaya markaa qofku salaad kasta inuu weysaysto ayaa waajiba marka uu weysaysto kadibna haddii ay wax ka soo baxaan waxba ka soo qaadin waa iska tukanay laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha intaa kadib qofku waa inuu cawradiisa asturo oo uu ku asturo dhar dhar xalaala oo daahira ilahay wuxu ui ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid weliba dharku waa inuu aado midaad ilahay isugu qurxinayso ilma nebi aadana u quruxdiina qaata cawradiinana astura cinda kulli masjid ay cinda kulli salaa salaad kasta agteeda gabadhu dhammaanteed waa cawro wejiga iyo labada kaf mooyaane ninkana xundhurtiisa iyo jilibkiisa inta ka dhaxaysa ayaa cawro ah qofka maradiisu waa inay daahir tahay meesha uu ku tukanayo waa inay daahir tahay jidhkiisuna waa inuu daahir yahay waa inuu iska ilaaliyo inuu ku tukado meelaha la mamnuucay sida xabaalaha dhexdooda ama xabaalaha xaggooda inuu tukado iyo meelaha markaa geelu uu fadhiisto waxaa qofka intaa kadib waajib ku ah inuu qiblada xaggeeda ujeesto waa shardi ka mid shuruudii salaada qibladana waxaa looga jeedaa kacbada hadduu arkayo waa inuu iyada lafteeda qaabilo haddaanu arkayna waa inuu jihada ay ka xigto inuu ujeesto qaala tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra ilahay wuxuu leey waxaanu aragnaa nebi maxamedo inaad wejigaaga xagga samada markaa adoo ujeediyey aada gadgadinayso adoo bimacnaa sugaya in qibladii hore oo baytulmaqdisa lagaa bedelo qibla aad raalli ka tahay baanu kuu jeedine masjidulxaraam oo halkan looga jeedo kacbada xaggeeda ujeeso waxaa markaa qofka qibla ujeesadku uu ka dhacayaa haddii baqadarani uu jiro fain khiftum farijaalan aw rukbaana buu ilahay yidhi haddii aada baqataan oo cadow aad ka baqataan ama cadowgaasi dad ha noqdo ama bahal ha noqdo ama wax kaleba ha noqdo sida daadki iyo dabkii oo kale idinkoo ordaaya iyo idinkoo wax fuushanba waad tukan karta marka istiqbaalu lqibla qofka xaaladda waa ka dhacaya hadduu yahay qof musaafira oo raaxiladii uu fuushanaa dusheeda salaad sunnaa ku tukanayana qibla ujeesadki waa ka dhacaya qiblada qofku markuu ujeesto salaadii faralka ahayd waxaa looga baahan yahay inuu istaago waayo ilaahay wuxuu yidhi waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay isu taaga idinkoo khushuucsan hadduu kari waayo istaaga waa inuu fadhiga ku tukado hadduu fadhiga kari waayo jiifka inuu ku tukadaa loo baneeyey oo markaa uu ishaaro markaa qofku uu istaago waxaa loo baahanya inuu hortiisa dhigo waxa la dhaha sutra oo bimacnaa shay leeg dhudhun oo kale muaakharat raxli kooraha xaggiisa dambe wax leeg waa in is hordhigo ama qof markaa xaggiisa uu tukado ama tiir ama gidaar ama hortiisa uu ku taago waran ama ul arrinka noocaasi shaydaankii salaada ka jari lahaa inuu ka celinayo ayuu tilmaamay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam cid kastoo isku dayda isaga iyo sutradiisa inay kala dhex maraanna waa inuu iska celiyo ciddii sutrada xagga sha ka martana shaqa iskuma laha salaadiisana arrintaasi waxba yeeli mayso intaa kadib qofku waxa uu samaynayaa inuu salaadii niyoodo halka salaada laga niyoodaana waa qalbiga sharcina maaha in niyadii lagu dhawaaqo usalli fard iyo wax lamida la yidhaahdo nebi maxamedna caleyh isalaatu wasalaam ma samayn niyadaa kadib wuxuu la imanayaa takbiirat lixraam oo ah takbiirta lagu xidho salaada wuxuu odhanayaa allahu akbar labada gacmood kor buu u qaadaya waxaa u bannaan inuu israaciyo gacmaha kor uqaadistooda iyo takbiirta inuu takbiirta horraysiiyo gacmaha kor uqaadistooda uu dambaysiiyo inuu gacmaha horraysiiyo oo takbiirta uu dambaysiiyo gacmaha markaa isagoo markaa farihiisa fidiyey oo sa aan u laabin oo aan aadna isugu dhajin aadna aan u kala kaxayn ayaa xagga qiblada u jeedinaya waxa uu la simayaa markaa dhabarkooda labada garab ama labada dhagood dacalkooda iyo iyo furuucdooda intaa kadib labadiisa gacmood gacanta markaasi midig ayuu sarraysiinayaa gacanta bidixna waa hoosaysiinayaa waxaanu dul dhigayaa laabtiisa labada gacmood soo laysu duldhigayna rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay gacantaa midig markaa kafkeeda maanaa baabacadeedaas in la dhigaayo gacanta bidix baabacadeeda xaggeeda sare iyo halkaa kala goyska iyo dhudhunka isaa markaas loo duldhigaayo in gacanta markaa midig hore loo mariyo ilaa suxulka la gaadhsiiyo saa suxulka loo qabsadaa kuma sugna sunada rasuulka alayh salaatu wasalaam salaadiisana ka mid maaha waa inuu eego qofku meesha sujuudda oo uu iska ilaaliyo indhaha inuu kor u qaado ama inuu midig eego ama bidix eego kaana calayhi salaatu wasalaam yanhaa can iltifaatin kailtifaati sacla daymood daymoodka dacwad oo kalea ayuu diidi jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaada dhexdiisa haddii wax xaajahay aanay keensan intaa kadib wuxuu akrinayaa qofku ducada ducaa ulistiftaax idha salaada lagu furfurto ducooyin badan baa rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam marba tii ufududaata ayuu akrinaya allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi walmagrib allahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa athawb alabyadu min addanas allahuma iqsil lii min khataayaaya bilmaai walthalji walbarad taasi ayaa kamid a wuxuu odhan karaa allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wsubxaana allahi bukratan wasila alxamdu lilahi xamda kaiira ayiba mubaarakan fiih ducooyinkaa tuu doono ayuu akrinaya kadib ilaahay buu shaydaan ka magan gelaya intaanu qur-aanka akrintiisa bilaabin o acuudu billahi min ashayطaani rajiim buu odhanaya ilahay baan ka magan gelaya shaydaanka la fogeeyey min hamzihi baan ka magan gelaya waalida uu shaydaanku keeno wa nafkihi afuufitaankiisaan ka magan gelaya inuu i afuufo inaan wax ahay uu imoodsiiyo dabeetana aan kibiro nafkigu waa kibirki wey wa nafsihi baan ka magan gelaya nafsigana waxaa looga jeedaa ashicru albaatil inuu shaydaanku markaa igu ilhaamiyo oo igu afuufo gabay aan xaq ahayn inaan tiriyo saas ayaa rasuulka alayh salatu wasalaam odhan jiray kadib qiraa'adii buu bilaabaya akrintii qur-aanka wuxuu odhanayaa bismi illaahi araxmaani araxiim inuu hoos u akriyo ayaa sunno ah siduu leeyahy anas ibnu malik waxaan ku daba tukaday buri rasuulka iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan dhammaantoodba waxa weeyaan bisinka hoos bay udhigi jireen kamay tegi jirine hoos bay u akrin jireen oo sunna markaa in hoos loo akriya bisinkaa markuu akriyo wuxuu ku xigsiinaya inuu akriyo suuradda la idhaha faatixada dhammaanteed waxaana sunaa inuu akriyo iyadoo kala googo-ano aayad aayad uu kala jaray
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين waanu saa u kala googooyo sida rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray salaada subax labada ragcadoodba dee kor baa loo qaadayaa qur-aankii la akrinayay iyo labada ragcadood ee hore ee maqrib iyo labada hore ee cishaa'iga duhur iyo casar dhammaantii hoos baa loo akrinaya ta dambe ee maqribka iyo labada dambe ee cishaa'igana hoos baa loo akrinaya faatixada markaa dabadeed wixii qur-aanka ka mid ee ufududaada ayaa qofku akrinaya faatixadoo qura hadduu ku gaabsadona waajibkii waa ka dhacay hase ahaatee wuxuu isku dayayaa ragcadda labaad inay noqoto inay noqoto ragcaddii hore mid ka yar haddaanu qofku faatixadiiba garanahayn inuu barto ayaa waajib ku ah intuu baranayna salaadii dayn maayo ee wuxuu ku tukanayaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah markuu qiraa'ada dhameeyo qofku in yar buu aamusayaa si neefsigii uu soo ceshado kadib waxa weeyaan labada gacmood ayaa kor uu qaadaya isagoo odhanaya allahu akbar inuu markaa israaciyo kor uqaadista gacmaha iyo takbiirta iyo inuu midkood horaysiiyaaba waa u banaantay sidii hore aynu tilmaanay kadib waa rukuucaya sida ilaahay uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun kuwa iimaanka laga helay rukuuca oo sujuudo khayrka sameeya markaasaad liibaani doontaani rukuucda sifadeeda dhamayska tiranna waxay tahay inuu labada markaa baabaco labada jilib saaro isagoo si fiican ugu qabanaya oo farahana kala kaxaynaya dhabarkiisana waa inuu si fiican ufidiyo madaxa waa inaanu hoosna udhigin korna u qaadina dhabarka ula simo waxaa markaa u odhanayaa rukuucda dhexdeeda subxaana rabbiy alcadiim wa bixamdihi hadduu raaciyaana waa banaantay ugu yaraan saddex jeer buu odhanaya dikri kale rasuulka waa ka soo arooro hadduu doono wuxuu odhan karaa subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux intaa uu rukuucsan yahay inuu qur-aan akriyaa uma banaana oo rasuulkaa diiday calayhi salaatu wasalaam rukuucda ayaa uu ka soo toosayaa dhabarkiisu kor usoo qaadaya marka uu soo toosayo wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida waa marka soo toositaanka uu wado marka uu istaagana ee dhabarkiisa uu toosiyana wuxuu odhanayaa rabbanaa walaka alxamd labada gacmoodna kor buu uqaadayaa sidii kor uu ugu qaadiyo markuu salaada xidhanayay waxaa waajiba rukuucda qofku inuu ku xasilo istaaggaan rukuucda ka dambeeyana inuu ku xasilo ilaa laf kastaaba meesheedii ay ku noqonayso kadib waa uu takbiiranaya allahu akbar buu odhanaya waxa uu hoobanaya oo u daadegaya sujuudda isagoo labada gacmood dhulka ku horaysiinaya labada jilibna ka dambaysiinaya toddoba xubnood inuu ku sujuudo ayaa waajib ah salaanta iyo sanku waa xubin qura labada baabaco ee gacmaha dhulka uu dhigayo labada jilib labada lugood farahooda inuu dhulka iyagana ku qotamiyo weliba xagga qiblada ujeediyo waxaa loo baahan yahay sanka iyo salaanta inuu dhulka si fiican uqabadsiiyo labada baabacana inuu dhulka qabadsiiyo isagoo farahana markaa isu geynaya xagga qibladana ujeedinaya gacmihiisana dhinaciisa ka fogeynaya suxulkana aan dhulka gog lahayn ee kor u taagaya oo goglashada dugaaga oo kale sida ay suxullada u goglaan rasuulku waa diiday calayhi isalaatu wasalaam isla markaa waxaa loo baahan yahay labada gacmood inuu la simo labada garab marka uu sujuudsan yahay ama labada dhegood inuu la simo labaduba waa u banaayin waxaa kaloo loo baahan yahay labada lugood waa inaga nidhi farahooda hore ayaa dhulka u dhigaya labada lugood de waa inaanu jiifina si fiican faraha dhulka ugu qotomiyo farahana xagga qiblada markaa u jeediyo almuhim inta aad karaysid baad samaynaysa calaa xasabi qudratik marba sidii kuu suurtagala walaa yukalifu llahu nafsan illa wuscaha labada markaasi cirboodna waa uu isku qabanaya sujuudda in lagu xasilo ayaa waajib ah sujuudda dhexeeda wuxuu odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa saddex jeer wabixamdihi inuu raaciyaana waa banaantay labaduba rasuulka waa ka sugnaaday in la raaciyo in laga reebaaba sujuudda dhexdeeda qur-aan in lagu akriyo lama ogola laakiin alla bariga waa in la badiyo ilahay in fara badan bari subxaana wa tacaala kadib sujuudda ayaa uu kasoo toosaya isagoo allahu akbar leh waa uu fadhiisanayaa oo lugtiisa bidix inta uu goglo ayuu ku fadhiisanaya ta midigna waa taagaya fadhiga caynkaasiya waxaa soo raacay inay bannaan tahay labadiisa lugood intuu taagay inuu labada cidhbood dushooda ku fadhiisto iqcaa baa la idhaha isaguna waa mid jaa-i soo banaan fadhigaana waa inuu ku xasilo waxaana inta uu fadhiyo uu odhanaya rabbi kfir lii saddex jeer waxaa kaloo odhan karaa allahuma kfir lii macnaheed waa ilaahay u dembi dhaaf kadib allahu akbar buu odhanaya sujuuddii labaad buu ku noqonaya sidii sujuuddii hore uu sameeyey ayuu samaynaya sujuudda labaad markuu ka soo kaco ragcadda labaad markiiba u boodi maayo ee waa uu fadhiisanayaa fadhi yaroo la idhaha jalsat listiraaxa fadhigii lagu nasanayey fadhiga caynkaasi wuxuu ufadhiisanaya siduu ufadhiistay labada sujuudood dhexdooda wax la akrinaya muu sheegin rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadib qofku wuxuu ukacayaa ragcaddii labaad isagoo marka ragcadda labaad uu ukacayo labada gacmood cuskanaya labada gacmood baa dhulka ku dambaynaya labada jilib ayaa la hor qaadaya ragcadda labaadna dee wuxuu samaynayaa un sidii ragcaddii hore uu sameeyey oo salaadaada sidaas oo kale ku samey buri rasuulku alayhi salatu wasalaam markii hal ragcad uu baray ninkii ragcadda labaad markuu soo dhammaysto atixiyaad buu u fadhiisanaya atixiyaadkaa qaabka ugu fadhiisanaya wuxuu noqonayaa in lugta bidix markaa uu goglo oo uu ku fadhiisto lugta midigna uu taago suxulkiisa markaa ama gacantiisa midig wuxuu dul dhigayaa bawdadiisa iyo jilibkiisa midig isagoo farihiisa oo dhan laabaya suulkana fardhaxada dul saaraya fartaa murdisada la idhaahna taagaya oo iyada eegaya gacanta bidixna isagoon faraheeda laabin ayaa u dul dhigayaa bawdada iyo jilibka markaasi bidix atixiyaadka ayaa markaasi uu akrinaya atixiyaadka alfaad badan baa ama ereyo fara badan oo lagu akrin karaa rasuulka ka sugnaaday alayh isalaatu wasalaam waxaa ka mid a inuu yidhaahdo altaxiyaatu lilahi wاsalaawaatu wاطayibaatu assalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna وعalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh qofku waa inuu xifdiyu barto dusha uu ka qabto waayo waa waajib atixiyaadkaa kadib nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku sallinaya isagoo leh allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed wabaarik calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa sallayta wabaarakta calaa ibraahima wacalaa ali ibraahim inaka xamiidun majiid siyaabo kaloo nebiga loogu sallin karo calayhi salaatu wasalaam oo rasuula ka sugnaadayna waa jiraan tii aada akhridaana waa waa kaa gudaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu ku saliyo haddii salaadu ay tahay salaad laba ragcadood saa salaadii subax afar buu ilaahay ka magan gelaya naarta jahannama cadaabulqabriga fitnada nolosha iyo dhimashada iyo fitnada masiixu dajaal kadibna waa salaamo naqsanaya haddiise salaadu ay tahay saddex ragcadood sida salaada maqrib ama afar ragcadood sida salaada waxa weeyaan duhur iyo ta casar iyo ta cishaay waxa uu kacayaa ragcaddii saddexaad siduu u kacayaana waa sidii hore uno labada gacmood buu cuskanayaa dhulka uu ku reebaya labada jilib buu hor qaadaya atixiyaadkaa marka uu ka kaco waxaa sunno ah inuu labada gacmood kor u qaado siduu kor ugu qaadayo markii salaada markaa uu xidhay ama uu xidhanayay ragcadda saddexaadna dee waxa uu u tukanayaa sidii waxa weeyaan uu utukaday ragcaddii hore aynu tusaalaynay haddii salaadu ay afar tahayna ta afraadna saasi ayaa u tukanaya marka ragcadda saddexaad uu tukado tii saddex ahayd ragcadda afraad uu tukado salaadii afarta ahayd waxa uu fadhiisanayaa atixiyaadka atixiyaadkan kii hore ayuunbuu la mid yahay xagga waxa la akrinayo iyo qaabka loo fadhiisanayo waxa uu kaga duwan yahay un isaga waxaa la samaynayaa tawaruk macanaa waxaad samaynaysaa lugtaada midig iyada waad taagaysaa taagista maxaynu uga jeednaa faraha hore ayaad dhulka dhigaysaa cidhibtana dee kor baad u taagaysaa adoo faraha xagga qiblada ujeedinaya lugtii bidixee lagu fadhiisanaya atixiyaadka hore atixiyaadka dambe lagu fadhiisan maayo ee salkaaga bidix baad ku fadhiisanayso lugtii bidixna lugtaa markaa midig xooggeeda hoostiis hoostiisa ayaad ka soo saaraysa oo bimacnaa hoosta ayaad ka marinaysa atixiyaadkana sidii markii hore aad u akriday baad u akrinaysa sidiina nebiga caleyhi salaatu wasalaam waad ugu sallinaysa intaa marka dhamaysana waxaa odhanaysaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam ilah waxaan kaa magan gelaya jahannamo cadaabkeeda wa min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxya walmamaat imtixaanka nolosha iyo geerida wa min shari fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal ninka la yidhaahdo ee sharka badan fitnadiisu sharka ay leedahayna ilah waa kaa magan gelaya markaad intaad tidhaahdo ducadaad doontid ayaad ku ducaysanaysaa oo khayra khayrka adduunye ka aakhiraba ilahay inaad weydiisato ayaa kuu furan kadibna waaad salaamo naqsanaysaa salaamo naqsiguna waa rukun ka mid a arkaanta salaada oo rasuulku alayhi salatu salaam wuxuu tilmaamay in wixii salaadu ay ku furmaysay salaamo naqsiguna dhowr qaab buu rasuulka uga sugnaado tii aad la timaadaba salaadu kaaga ansaxayso xagga midig haddaad ka tidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xagga bidixna intaa in leeg waa kuu banaanta assalaamu calaykum waraxmat ullah oo xagga midiga iyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi oo bidixa ayaa kuu banaan assalaamu calaykum waraxmat ullah oo midiga iyo assalaamu calaykum oo qura oo bidixa ayaa kuu banaan assalaamu calaykum oo qura weliba qoortan aanad aada u wada leexinahayn ayaa iyaduna jaa-isa bimacnaa hal salaamo naqsi oo ta xagga midiga ayaa salaadaadu ay kuugu dhammaanaysa ta labaad inaad la timaadaa waa mid sunnaahun salaamo naqsigu markaa waxau noqonayaa inaad eegto dhinaca midig iyo dhinaca bidixba ilaa qofka kaa dambeeya uu arki karo dhabankaaga maanaa xaggaa dambena u wada jeesan maysid xaggii hore adoo iska eegayeen haddii assalaamu calaykum odhan maysid ilaa markay mid qura tahay mooyaane waxaad samaynaysaa inaad dhinaca eegto ilaa qofka kaa dambeeya dhabankaaga oo arki karo qofkii intaasi ayaa salaadiisu ay ugu dhan tahay alxamdu lilah salaadiisa marka uu dhamaysto waxaa sunaa astakfiru llah inuu idhaahdo saddex jeer allahu akbar inuu idhaahdo weliba takbiirtu inay horeyso ayaa fiican inuu idhaahdo allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam ducada u akristo inuu idhaahdo laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu da ljad minka aljad saddex iyo soddon jeer uu subxaana allah saddex iyo soddonna alxamdu lilah saddex iyo soddonna allahu akbar waa sagaal iyo sagaashan boqolka inuu ku dhamaystiro laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir aayad kursida inuu akriyo ayaa sunna oo man qara'a aayat alkursi dubura kuli salaa lam yakun baynahu wa bayna aljana ila almowt ayuu rasuulku alayh salaatu wasalaam qofka akriya aayatulkursida salaad kaste dabadeed isaga iyo jannadii waxa udhexeeya geeri geerida ayuunbaa markaa ka hor taagan inuu markaa akriyo qul huwa allah iyo labada qulucuudi qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas iyaduna markaa ay sunnaa adkaar badan iyo ducooyin badan baa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaaday fadli iyo ajar fara badanna leh marka ilaahay subxaana watacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo markaa kuwa salaada u guta sidii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda uu baray ilaahayna salaadeena iyo cibaadaadkeenna iyo khayr oo dhan markaasi uu inaga aqbalo dembigeen iyo dembiga waalidkeen iyo dembiga muslimiinta markaasi uu dhaafo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamed